dhinaca kale xisbiga udub garabka dimuqraadiyadoonka ah oo shalayto ku dhawaaqay shirweyne kale oo xisbiga udub ah ayaa iyaguna jawaab ka bixiyey qaabka uu u dhacay shirkaasi udubta dimuqraadiyadoonka ah waxay maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen hoteelka imberiyal ee magaalada hargeysa kaga warrameen sida ay u arkaan natiijada shirkaasi iyo halka uu marayo shirkoodii oo aan maanta qabsoomin axmed maxamed jawhari oo ugu horreyn shirkaa jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu yidhi oo wax la qaadan karo aan ahayn annagu maslaxadda ummadda iyo nabadeeda iyo deganaanshaheeda ayaanu aad iyo aad u tixgelinaynay meel kasta oo aanu islaado shirkii ku qabto hudheeladii waaweynaayoon kiraysan lahayn qoraalay dowladdu geysay ciidamadii dowladdana way geysay sidaa darteed waxaanu isnidhi askari keliya oo xabad fida ayaa qof shiciba oo muwaadinoo meel maraya wax yeeli karta taa darteed waanu diidnay inaanu la muranno waanu diidnay wixii xaqa aanu u lahayn inaannu xaqeedii u marro annagoo eegayna wanaagga ummadda iyo waddanka labadaba waxaa dhacday xataa raggii nala socday qaar ka mid ah oo dawladda u shaqeeya sida ninka la yidhaahdo dawladda uma shaqeeya infact airbortka ayuu ku leeyahay makhaayad yar askar bay is hortaagtay waa loo diiday inuu galo kafateriyadiisa shaqadeedii marka macnaheedu waxa weeyaan qofkii aan dulmigaa ogolaanin oo aan waxaa soconaya wax walba haa odrhanin shaqo dawladeedna la siin maayo recommendation uu qaadanayo oo meel kale uu shaqo tegayaana ma jirto laba exaambal baa idinka siinaya waad ka warhaysteen marwadin uu qabo guddoomiyaha kulmiye markay shaqada ka heshay waddanka iyadoo uu qabay ninkii tobanka sannadood waddankan u soo dagaalamayay chairmanka uu ahaa s n m in loo diiday shaqadii because xusbigan mucaaradka ah ayaa gudoomiyaheedu qabaa qof dumarahoo waddanka kaga xaq lihina ma jirto soo dhaaf ninka la yidhaahdo waa intaan anugu ogaa idin sheegayaa maxamed baaruud oo aad garanaysaan isagana oo ufa ahaa raggii waddankan loo xidhay shaqadii uu ka helay commissionka waa loo diiday waxa la yidhi udub maaha waxyaabaha caynkaasa ayay ummaddana ogolaatay horena waan u sheegay dhibaatada dhacaysa iyo waxa soconaya oo dhanna dadkan ayaa ogolaaday waad ka war haysaan shidaalku waxa weeyaan waxaa dadka ku nool yahay ee maceeshadu ku xidhan tahay waa kii qaaligaroobay ee meel aan laga soo aad iyo aad u fog tegey dib buu u soo noqday siisi bersad buu hoos u dhacay ilaa iyo maantada aynu joogno dadka reer somalilan waxay ku iibsadaan shidaalka markii uu ugu sarreeyey ee caalamkao dhan halka ugu sarraysa uu marayay cid u naxaysayna ma jirto oo madaxdeedu way la og tahay waxaan ka soconaya iyo halka ay taagan tahay maantana waxaa dhacday waad ogtiin xus afduubka lagu sameeyey xisqiga dadka masaakiinta ayaal masaakiin ole dadka warmaqabtada ah ee waxa meesha dadka orta tegay maasuur ee shirka ka qayb galay laba qaybood bay isugu jiraan dabcan qaar wax garanayo isla markaad meesha tagtaan aad hadashaada tiahdaan waa sideena xaq maaha iyo qaar iska sacabkooda tumayo shaqadooda iyo dantooda raacanaya maanta labadiiba qoomama ayay kaga soo daadegeen meeshii afduubka ka dhacay bay arkeen inaan cidina ka hadlinaynin bay arkeen inta lasoo qaaday warqadii inta laga selayiin labadaasaa musharaxa sacabka garaaco deetana kala dareera oo sidaa lagu dhameeyey ta ka dhacday tifiyada waad ka daawan doontaan dadkuna wuu arki doonaa kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed jawhari sidoo kale isaguna waxaa shirkaa jaraa'id ka hadlay axmed sandoon oo ka mid ahaa raggii doonayey in ay daahiryaale kula tartamaan xisbiga dhexdiisa jagada madaxweynaha waxaa kaloo isna shirkaa jaraa'id ka hadlay jaamac axmed rooble jaamac sanyare oo xubin ka ah guddi uu garabkaasi shalay u magacaabay hogaaminta shirka jaamac isagoo ka hadlaya sababta shirkooda hakisay iyo waxa ay yeelayaan waxa uu yidhi
ahay markii odayaal dalka ee intaasoo dhanka ahaa ee intaasoo dhan lahaa waa u kaabiye ya meel wax laga saxi karo raggaas halkii wax laga saxayay aan la sugayay halkan bay ahayd halkan qori caadadii baa lagu qaatay haddaba maanta xaqiiqada cankaa wey waxa weeye waa sharciga udub internetku ku jiraa meel walbu ku jiraa meel walba cid walba way haysaa cidda shir qaban karta cidda ergooyin magacaabi karta cid waxaasoo dhan baa ku yaala meel uu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay ergooyinka magacaabi karaan inay shirka qaban karaan in iyaga uun dib loo dooran karo waxaas ay ku yaalaan ma jirto guddigayadii waanu magacaabanay haddii eebba kuu rooyahay golahayagii dhexe waxaan oo dhan haddana ma doonayno fawto iyo wax shicibka iyaga waxyeela inay dhacdo annagu hay-adaha qaranka hadday yihiin nabadgelyada hadday yihiin sharci dejinta hadday yihiin waxaanu u cilaaminaynaa oo istiiminaynaa oo u sheegaynaa haba yaraatee wax nabadgelyada ka soo horjeeda horta inaanaan wadin inaanu badbaado xusku wadnay badbaadadaa xuskuguna ay ku jirto maadaama uu xuskugii talada haye yahay inaynu dee dalkeenu ku badbaadino iminka halkaa waa sidoo jawhar uu sheegay wuxuu yidhi waxay yidhaaheen hana lagu doorto doorashadii hore doorashadii hore meel lafuma jirto way dhammaatay muddadeena way dhammaatay dalku tala qaran buu u baahan yahay kaasina waxa uu ahaa jaamac axmed rooble jaamac sanyare